Madaxweynaha maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cire ayaa dhagax dhigay bilowgii dhammaystirka wadada dheer ee isku xirta Baki iyo Boorama. Dhagaxdhigga wadadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Owdankan, degmada wasiiro, xildhibaan iyo marti sharaf kale. Maareeyaha Hay-adda Horumarinta Wadooyinka Somalilan Maxamed Faarax ayaa sheegay in wadadani ay muhiim u tahay degmooyin badan.
sharaf weyn bay u tahay deegaanka sharaf weyn ba- weyn bay u tahay gobolka waxay fududaynaysaa susahanka ganacsiga iyo isgudubka gobolka awdal iyo degmada baki iyo gobolka murudujeex ee gemiley taasoo fududaynaysaa wax soo saarka degmadana ay leedahay wadadani markaa waa halbowle madaxweyne adigana waa lagaaga mahad celinayaa Madaxweynaha maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cire ayaa ka waramaya dhismaha wadadan isagoo sheegay in si degdega loo dhisi doono.
inaanu maanta ka dhamayno ballanqaadkii ahaa inaanu bilowno boqolka cishii hore waqtiga todobada caqabad iyo wadajir wadada badki boorame ama boorame bad wadadan oo halbowle oo ah gobolka iyo nolosha iyo ganacsiga iyo wax soo saarka iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo isu socodka intaba waxaanu maanta halkan aynu sii bilaabayn dhagaxdhig kula noqon mayso waxay noqonaysaa bilowgii waxaanay noqon doontaa insha allahu dhammaadkiina way joogi doontaa waa dhagaxaan u dhigaynaa waa bilaabaynaa waa dhammaynaynaa yaalay
Dhismaha wadadan ayaa waxaa horay u ballan qaaday madaxweynaha cusub ee maamulka Somalilan iyadoo muhiimad weyn u leh isku socodka dadka iyo bulshada. Dhismaha wadadan ayaa waxaa horay u ballan qaaday madaxweynaha cusub ee maamulka Somalilan iyadoo muhiimad weyn u leh isku socodka gaadiidka iyo bulshada.